xogale heliyo ayaa tilmaamaya in dowladda xabashada etoobiya ay bilowday in si qasaba ku askarayso dadka shacabkaha ku dhaqan gobolka oroomiya ee gudaha dalkaas tallaabooyinkan askaraynta ayaa la soo warinaya inay sababeen dhimisho iyo dhaawac kadib markii askartu rasaas ku fureen qaar ka mid a dadka shacabka oo iska diiday tallaabadan abood sheegashada ah mid ka mid ah xarumaha ay leedahay dowladda xabashada etoobiya ayaa si qasabaa loogu xareeyey dhallinyaro badan iyadoona xindaam lagu wareejiyey bannaanka howlka ayaa waxaa tuban waalidiinta dhallinyaradana ay raafeen ciidamada xabashada etoobiya ee loo abood sheegtay islamarkaana ay dowladdu doonayso inay ku biiriso ciidankeeda si kastaba ahaatee dalka etoobiya waxaa ka soconaya dagaallo lafajiwisa u dhexeeya ciidanka xukuumadda adisaaba iyo maleeshiyaadka qowmiyadaha dega dalkaas kuwaasoo khasaare culus dhexal siiyey ciidanka dowladda dhulkan la jaray dhaqaalihii etoobiya sidoo kale tallaabadan ayaa ku soo beegmaysa xilli dowladda xabashada etoobiya iyo xukuumadda fadhigoodu hayasmar ay ka dhexayso xirgub siyaasadeed iyadoona ay qarku saaryihiin in labada dal u dhex maro dagaal dhiig badan ku daata